barnaamij loogu magac daray bulsho bilo ayaa dhowaan waxa uu ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijkan oo ay kasoo qayb galeen ergooyinka kala socda dhammaan degmooyinka gobolka shabeellaha hoose si aan wax uga ogaano ayaan waxaan qadka telefoonka ku tiigsanay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha gobolka shabeellaha hoose cabdifataax cabdulle yuusuf cabdifataax kusoo dhawaaw warbaahinta daafeed media
waa mahadsantahay master yaasiin abikar cali agaasimaha warbaahinta daafeed media sidaas lamid ah guud ahaan shacabweynaha anagoo wakiil ka ah gobolka shabeellaha hoose iyo maxaa la yidhahdaa maamulka gobolka ba ku salaamina anagana
cabdifataax waxma inooga sheegi kartaa warbixin buuxda ay ku saabsan barnaamijkan aad dawaan ku qabateen gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmadiisa afgooye ee la magac baxay barnaamijka bulsho bile waa mahadsan tahay yaasiin haa wax badanaa kaaga sheegi karnaa barnaamijkan bulsho bile waa barnaamij usoo qaban qaabiyey maamulka gobolka shabeellaha hoose looguna hadlaya isdhexgalka bulshada ee wadatashiga isla markaana dadyoga gobolka ku nool min daafeed amba degmada laweyn ilaa iyo degmada baraawe iyo inta udhexeysa ay aayahooda iyo mustaqbalkeeda ay kaga tashadaan wixii ka dhex jirana bulsho kastaba bulshada kale ay ogaato tusaale magaalada baraawe iyo guud ahaan degmadaasi baraawe wixii ka jiro maanta waxaa laga yaabaa dadweynaha ku nool ama dadka ku nool ee magaalada walaweyn inaysan war u haynin iyo wacalmidna sidaasi lamid ah kuwa kuntuwaari ku nool iyo kuwa afgoy ku nool inaysan war isku hayn marka wakti dheer iyo waxaa lasoo qaatay waa ogtahay dagaaladan sokeeye marna xilli waxay iska ahayd oo dad oo dagaal ogayaal ah oo warlords ah oo shacabkii ka gogooyey oo shacabkii maaragtay faraarku kala riday uguna talagalay in shacabku aysan ismaqlin is ogaan ayaa jiray marka taas bedelkeed ayaan hadda waxaan wadnaa barnaamij isdhexgal bulsho ah oo degmooyinka gobolka guud ahaan gobolka shabeellaha hoose sideedda degmo oo maaragtay la aqoonsan yahay ma garatay cabdifataax waan gartay yaa lahaa qabanqaabada iyo qabsoomidda shirkaasi
qabanqaabada iyo qabsoomidda run ahaantii maamul gobolka ayaa lahaa gobolka shabeellaha hoose maxaa la yidhahdaa wakti iyo dhaqaale iyo maxaa la yidhahdaa wax walba u furay iyo qabanqaabadiisi iyo guud ahaan maaragtay odayaasha dhaqankana qayb ay nagala qaateen abwaanada gobolka kasoo jeeda iyo maxaa la yidhahdaa kooxda shambal oo run ahaantii ah koox aad iyo aad gobolka maaragtay la dhihi karo waa kasoo jeeda haddana maaragtay gobolka suugaantiisa iyo dhaqankiisa ay banaanka soo dhigtay maxaa la yidhahdaa allahu mustacaan iyo guud ahaan guddoomiyaasha degmooyinka maxaa la yidhahdaa waxgaradka kale ee gobolka cumaudiinka guud ahaan gobolka looma kala harin dadyog waxaa u malaysaa gobolka ku nool inay arrintaas u baahi qabeen ma sahlana cabdifataax in dhammaan degmooyinka gobolka shabeellaha hoose laga keeno dadkii saxa ahaa ee deegaanada u dhashay marka sidee idinka aad ku hesheen ama yaa idin sahlay in aad dhammaan degmooyinkaasi gobolka shabeellaha hoose aad ka keentaan dadkii u dhashay oo deegaankaas lahaa
maamulka gobolka shabeellaha hoose horta wuu dadaalay odayaasha dhaqankana garab weynayna siiyeen run ahaantii taas ayaa sababtay in iskaashigaasi oo midaysan oo garba siman ku socda in lagu guuleysto in maxaa la yidhaahdaa diigu ka socda gobolka shabeellaha hoose baraaba noogu fogeed ayagana maaragtay waa la keenay maaragtay qaar diyaaradaa lagu soo qaaday qaar maaragtay gawaariya lagu soo qaaday dadyoga kala duwan marka waa qiyaasi karnaa howl culus inay tahay ergooyin sideed degmo gobolka shabeellaha hoose ka kala socda oo muddo saddex maalmood ku jirtay degmo kamid ah gobolka shabeellaha hoose oo hal meel wada degan oo maaragtay marna ku jira shir ku jira marna maxaa la yidhahdaa tababar ku jira oo barnaamij oo maxaa la yidhahdaa bulshada maaragtay sida nabadda iyo ugu shaqeyn lahaayeen iyo horumarkooda marna maxaa la yidhahdaa wadajirka gobolka maaragtay maamul maamuladii maxaa la yidhahdaa shacabweynaha ku nool maaragtay looga hadlayay markii kale ay fursad haystaan ay qayb qayb maaragtay waxa laga yaabaa kuwa ka imaada afgooye iyo kuwa ka imaada awdheegle iyo kuwa ka imaada daafeed iyo kuwa ka imaada baraaw inay meel wada fadhiistaan oo wada sheekaystaan oo wada qaxweeyaan oo maaragtay araada isdhaftadaan oo qolo kastaba ka sheekeysto wanaag kastoo deegaankeeda ka jirto ka jiro qolo kasta ka sheekeyso maaragtay waxa oo maaragtay markaasi dhibaato deegaankooda ka jiro si qolada kale ugu faa'iidaysato because mar kasta oo wanaag la sheegana wanaaga waa la iska dayanaa mar kasta oo problem la sheegana problemka waa laga feejignaanaa marka saas ayay maaragtay arrinta ku socotay run ahaantiina waxaan filaha gobolka shabeellaha hoose soddonkii sano aan la dhihi karaa ugu dambeysay arrintaasi ma aysan soo marin oo dadka deegaankii kasoo jeeda oo wada tashanaayo oo maxaa la yidhaahdaa arrimahooda ka hadlaya haytinkooda ka hadlaya run ahaantii yaasiin cabdifataax muddadii barnaamijka uu socday go-aanadii kasoo baxay wax minooga sheegi kartaa go-aano badanaa kasoo baxay go-aanada ayadoo noqol ahama kuusoo diraynaa hadduu ila raalli ka noqdo go-aanada laakiinse ugu waaweynaa oo horodhac ah waxaa ka mid ahaa in dadka deegaanka gobolka shabeellaha hoose ka soo jeedo loo madax banaaneeyo fursad loo siiyo ay ka tashigooda taas oo sababaysa in guud ahaan gobolka shabeellaha hoose ee, fursad uu helo xagga nabadda iyo horumarka uu helo waxaa kaloo qayb ka ahaa in ee, lagala shaqeeyo dadyuga gobolka shabeellaha hoose kasoo jeedo qaabkii meelo qaarkood oo beelo maaragtay ku dagaalameen oo soomaaliyeed ee, iyo maaragtay meelo qaarkood oo problemo yar ka jiro sida loo maaragtay ee, looga gudbi lahaa ayaa qayb ka ah waxyaabaha kale oo aad maaragtay las- kula soo hadal qaaday waxaa ka mid ahaa isbaarooyinka ay dhiganayaan qolooyin burcad ah oo gobolo kale oo dalka maaragtay ka imaaday ee, sida gobolka banaadir iyo gobolada naladariska ah sida shabeellaha dhexo kale ka yimid oo maaragtay ayagana isbaarooyin dhiganayo ee, ayagana xalkooda in la raadiyo ugu dhaqsiyaha badan dadyugaasna oo maaragtay qaar burcad ahna maaragtay lagu celiyo oo dariska ciidanka ku libisanayo lagu celiyo deegaanada ay kasoo jeedaan in dadyugooda dib u dejin lagu sameeyo oo xagga lagu celiyo oo dadka maaragtay maleeshiyaadka ah marka arrimahaasaa ka mid ahaa dadka ciidanka ahna ay maaragtay ay nabadda ixtiraam badan sameeyaan oo iska saara qolooyinka burcadka ah waa ciidamada xoogga dalka ka hadlaya oo aan ka mid ahayn ama qayb ka ahayn maaragtay isbaarooyinka kuwa maaragtay waxaas gacna gacnaysigaas barta qaarkood maaragtay hadday ku jiraanna kuwaasna ayagana maaragtay eh, xerooyinkooda lagu celiyo oo maaragtay laga qaado guud ahaan gobolka waxyaabo badanaa ka mid ahaa oo ay ka mid tahay eh, beelaha soomaaliyeed ee maaragtay deegaana ka mid ah gobolka ku dagaalamayo in ayagana hortooda xalkooda la raadiyo oo deegaanadaasna hortooda socdaallo lagu tago oo dadka saxda ahaa iyo dadka maaragtay waxgaradka ah lala kulmo inta badan ma garatay ee waxaa jira warar kaloo laysla dhex marayo kuwaasoo sheegaya in qaar ka mid ah beelaha soomaaliyeed ay qayladhaan ka keeneen qaabka loo soo xolo ergooyinkaasi arrintaasi ma- wax eh, wax ma ka maqashay
wallaahi kulley eh, warar noocaas oo kale qof mar waa igu yirin laakiinse waxaan filayaa eh, mar haddii dadka saxda ahay oo deegaanada laga soo xulay eh, deegaan kastana dadka dega iyo mas-uuliyiinta deegaankaasi joogta ay soo xu- maaragtay xuleen hadday oday dhaqmeed tahay hadday tahay aqoon-yahan hadday tahay waxgarad hadday tahay culamaa udiin hadday tahay maxaa la yidhaahdaa eh, maamulka degmadaas ka jira waxaan filayaa hadday qofkii ku kalsoonaa waayo intaas qaybood oo bulshada ka kooban tahay oo isla hadda ma garan karo meel socdo qofkaasi in kulley hadda qof bulshada iyo asaga is- qalin waa karaa waxaad ka dhawaajisay ee in go-aanadii kulankaas ka soo baxay ay ka mid ahayd in isbaarooyinka gobolka shabeellaha hoose yaalla sidii loo qaadi lahaa En arrintaasi in muddana waa waxaa ka qayliyey shacbiguna way ka qayliyeen waxaa ka qayliyey baabuurta ka shaqeysa gobolka shabeellaha hoose waxaa ka qayliyey ee- ee dadka shacabka oo- oo oo caadi u isticmaala deg- dariiqaas En ilaa iyo haddana maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo maamulka koonfur galbeed wax ay ka qabteen ma laha marka arrintaas sidee rabtaa inaad aad ku hirgelisaan maadaama go-aan aad ka soo saarteen hadda yaasinow waa mahadsan tahay arrinta isbaarooyinka arrin soo lalaabata waxay qaarkood salka ku haya siyaasad iyo dad oo maaragtay mas-uuliyiin hore ahaa ee lugta ku haya waaye ee xalkeedana waxay u baahan tahay guud ahaan bulshada iyo maamulada jiro iyo maaragtay in laiskala qayb qaato oo hal qolo keliya wax u yaala maaha problemkaasi guud ahaan bulshada horyaalaa bulshadana waxaa ka mid a dad mas-uuliyiin ah waxaa ka mid a dad maaragtay shacab ah oo oo qaybo kala duwan oo bulshada ka kooban tahay hadday culamaa udiin leedahay hadday leedahay maaragtay odeel dhaqana aqoon-yahan haweenkii dhalinyarada guud ahaan qaybaha bulshada ay ka kooban tahay marka arrintaasi kulley wadatashi in la geliyo oo xataa waxaan rabnaaba anagu in hadday suuragali karto oo qorshe hadda aan wadnaa jirto oo haddana mar kale inay suuragasho oo keliya qodobka looga hadlaayo u noqdo war problemada ugu badan gobolkaani ama dagaalo beeleedyada xataa waxaa qaybka maaragtay s- sal u ah isbaarooyinka marka si loogu dhigi lahaa gobolka shabeellaha hoose safe of isbaaro ama kale in isbaaro dhan laga safegayo gobolkaasi taasi oo keenaysa gobolkaasi in barwaaqadiisa ay dib usoo laabato oo dadkii beerahoodii fashaan oo dadkii maaragta horumarkooda u kacaan oo dadka xun iyo mooryaanta iyo kuwa maaragtay ka shaqaynaya isbaarada in maxaa la yidhahdaa meesha ay ka zuulaan oo ay dhacdo markaa ee, soomaaliyana marka shabeellaha hoose mar haddii barwaaqooda waa ka warhaysaa soomaaliya saameynta uu ku leedahay xagga dhaqaale iyo xagga wax soo saar iyo xagga horumarinba taas oo keenaysa dalka soomaaliyeed in dib lagu isugu taago ma garatay cabdifataax aad iyo aad ayaad umahadsan tahay mudane yaasiin abikar waa iyo warbaahinta daafeed media waa si guud aan kuugu mahad celinayaa si gaar ahna waxaan idin leeyahay horumarka gobolka saa ugu shaqaysiin ku dadaala insha allah kule anagana garab iyo gaashaan aan isu wadanahay dhammaan